wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimo diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya nuur siidow baaba iyo weliba uuse kormeer ka seeday dhismo masjidka nuural awal oo ka yaala xaafada berdaale magaalada baydhabo masjidkan oo bilo ku horusashii digay wasiirka wasaaradda iyo dhismooshii maraha iyo meelfayla iyo oona la kuwada masjidka in laka dhisa sida dabaq ankoreenkukumida guddiga galanta ka haya dhismo masjidka iyo sharaxaadku bi sadayoon dareeran howlo dhismee masjidka iyo walyaabayo on baaxayin in laku aawi waxaan maanta la soo booqday wasiirkeena diinta iyo ooqafta dowladda koonfur galbeed soomaaliya booqasho loogu yimid masjidkii uu dhagax dhigay masjidkaas oo koodii markii asaaskii u ahaa uu dhagax dhigay oo maanta uu marayo shubkiisa koowaad inuu ilaahay nugu garagalo aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay imaashihiisa uuna soo booqday maalintuu dhagax dhigay iyo maanta shubkii haddana ay bilaaban doono oo nagu soo booqday wasiirka diinta iyo ooqaafta aad iyo aad waxaan leenahay soo dhowow waa masjidkii aad dhagax dhigtay ayaa maanta wuxuu marayaa marxaladii koowaad shubkii koowaad ayuu marayaa haddana waxaan ilaah ka rajaynaynaa in shubka labaad haddana aad noo imaado oo sidaad noogu garab taagan tahay mar walba teleefoonnada aad noogula soo xiriiraysid marxaladda uu marayo masjidka heerarka uu maraayo waxyaabay caqabad ay tahay waxyaaba inugu adkaado kulli aad noogula soo xiriiraysid aad iyo aadaan ugu faraxsannahay garab istaaggaaga waxaan kaloon jecelnahay inaad haddii alla idmo aad naga saacidid waxaan rabnaa in masjidkaani inta uu ka dhammaanayo sida hadda aad noo garab istaagan tahay inaad noo garab istaagtid masjidkan waxyaaba uu baahanyahay waxaa waaye mutuleeladiyaa ka dhima mutuleelkiyaa la rabaa waxaa kaloo la rabaa mikrofana yuu u baahan yahay markii la dhiso waxaa kaloo u u baahan yahay albaabadii daaqadihii wili xataa gacan laguma hayo hadda intaanaan soo gaarnay waxaan rabnaa haddii alle idmo intaan in ka badan inaad nagu garab istaagtid dhinac xukuumad ahaan ummadda soomaaliyeed ay barwaaqe bashbash u gaaraan wasaaradda diinta oo qaaftana ayadana ay madaarisa iyo masaajida iyo meelo badanoo bulshaha ay baahiyooyinka ay ka jiraan si ay u buuxiso insha allah haddii alleedmo wasiir soo dhowow waa aad iyo aadaan ugu faraxsannahay imaashahaaga oo masjidkii shalay aad dhagax dhigtay maantana uu yahay meeshii ugu fiicnaed uu maraayo aad iyo aadaan ugu faraxsannahay waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhowow dhanka kale wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimo diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed nuur siidow baaba ayaa ka ammaanay samafalayaalka galanta ka hayeen masjidka iyo sadayoon dardargeliyeen howlo masjidka waliba nousa wasiirka bulshadanka baaqay inyo kuga qaadan dhammaystirka dhismo masaajidka runtii sharaf iyo karaamay noo tahay waana farxad weyn masaajidkan oo aan maaragtay bilo ka hor bil ka hor aan dhagax dhignay oo doorkiisi koowaad masaajidkan oo laga dhisi doono masjid saddex biyaano ah oo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya qiimeyn badan iyo codsiyo badan ay ugu yimaadeen jamaacada iyo dadka ahlulkhayrka iyo dadka xaafadda jamaacada masaajidkan oo runtii aad iyo aad u badneed dhibna ku qabeen masaajidkoo qadiimi ahaa wasaaraddu ogolaatay fududaysay jamciyaddana u fududaysay gacanna ku siisay in masaajidkan laga dhiso saddex biyaano oo maantay runtii aan kormeer ku soo samaynay jamaacaaan si aan u qiimayno marxaladda iyo meesha uu maraayo masaajidka oo doorkiisii koowaad oo aan u malaynayo maanta shubkiisii inuu bilaabanayo ilaahay subxaanahu watacaala aan ugu mahadnaqaynaa mahad kadib waxaan maaragtay aan u mahad celinaa jamciyadda gacanta ku haysa iyo dadka ahlu khayrka ah ee masaajidkan maaragtay gacan weyn ka geysanayo oo ugu horreeyo injineerka masaajidkan dhisaayo oo runtii maalintii koowaadna aan u mahadnaqnay maantana aan u mahad celinayno mar walbana ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ugu rajaynaynaa wanaagga iyo iyo maaragtay ficlaadka khayriga uu deegaankan ka haya inuu ilaahay ajar iyo xasanaad ka siiyo dhismo masaajidka nuural awal iyo weliba qayb fogaadana aana ku mid ee bulshada ka nool magaalada baydhabo iyo walaalo muxsiniin ee